بسم الله والحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته si googoos aynu ka dhigi doonaa insha allahu tacaala siirada walidaalika waxa weeye waxaynu ka warrami doonaa maanta fatxu maka dagaalkii runtii maka lagu furtay sida ibnulqayim uu ka warramay fii kitaabihi zaad ulmacaad oo ficlan culimmada muslimiinta ah ee aada uga waranta xadigii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka mid ahaa wuxuu ku tilmaamay in furashadii maka ay ahayd furashadii ugu weyneed ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey fatxu maka ama furashadii maka sabab waxa u ahayd jabin ay jabisay qurayshi heshiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay wada galeen ee sulxulxudaybiya la odhan jiray heshiiskaasi waxaa ka mid ahaa bunuuddii lagu heshiiyey qodobadii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in qabiilada la taxaalufta ama isbahaysi la samaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ama qabiilada quraysh isbahaysi la samaysa inaan qabiilada kale aanay weerar karin macnaheedu waxa weye rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciddii isbahaysi la gasha quraysh inaanu rasuulku la dagaalami karin isla markaasi hadday cid kale istilaanna aanu u soo raaci karin nebigu calayhi salaatu wasalaam sidoo kale qurayshina sidaasi leeg inaanay yeeli karin walidaalika waxa weeye waxaa jiray laba qabiilo oo qabiilo la odhan jiray banu bakrin la odhan jiray qabiilona waxaa la odhan jiray bani khusaaca labadaa qabiilo bani khusaaca waxa ay isbahaysi la lahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam banu bakrina waxa ay isbahaysi la lahayd bulshadii quraysheed ee wakhtigaa uu hogaaminayey ninkii la odhan jiray abaa sufyaan binu xar walidaalik iyadoo heshiisku uu sidaa yahay oo ficlan insha allahu tacaala sulxulxudaybiya mar baynu ka warrami doonaa oo halkiisa aynu ugu tegi doonaa laakiin imika qodobka inagu khuseeya qodobkaasuu ahaa heshiisyadii qodobkaa ku jiray iyadoo uu sidaa ahaa ayaa qabiiladii bani bakr nin ka mid ah oo la odhan jiray nawfal bin mucaawiya addayli ayaa wuxuu kaxaystay koox ka mida reer bani bakr dabeete waxay weerareen qabiiladii bani khusaaca ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay heshiiska lahaayeen waxay ahayd siddeeddii runtii shacbaan ayay ahayd markay weerareen iyagoo dar ka cabaya alwatiir la yidhaahdo oo ceelkaa jooga oo aan dagaal u jeedin heshiisna ay ku wada jiraan iyo heshiiskaa guud ee nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh ay wada gashay oo aan filanayn dagaal ayaa dagaal lagu qaaday oo ficlan si xun baa loo qaaday dil badan baa ku dhacay ilaa xad la yidhaahdo waxay galeen xaramka quraysh iyo carab oo dhan heshiiskoodu wuxuu ahaa qofka xarabka magan u gala inaan laga daba tegin ama aan lala dagaalamin laakiin runtii may yeelin reer banu bakri ilaa xad ereyada qaarkood ay yidhaahdeen war miyaydan rumaysnayn ilaahay xaramkan sameeyey dabeete ay yidhaahdeen maanta maalintii ilaahay la aaminsanaaba ma aha walidaalika waxa weeye dagaal bay la galeen kacbada gudaheedii bay ku laayeen marka runtii reer bani khusaaca ninka loo yaqaano baliid badiil bin warqaa wa ficlan min bani khusaaca isagu ma ku degana intii hadhay ayaa ninkaa u gashay dabeete arrinkii baa aada u fogaaday reer bani khusaaca oo dhan baa isgaadhsiiyey cabashadii ayaa waxay direen ninka loo yaqaano camar binu saalim alkhusaaci ayaa ay direen waxay u direen rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ficlan berigii hore suugaanta ayaa wax layskugu sheegi jiray gabay aad iyo aad u dheer oo runtii turxaan badani ay ka muuqato dhibaatadii gaadhay ayaa ay nebiga calayhi salaatu wasalaam u gudbiyeen dhibtii ku dhacday iyo sidii aan loogu naxariisan iyo sidii ilaa xaramkii loogula dagaalamay ayaa ay ka warrameen dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiga waxyigu waa soo degayey oo dee warka waa la siinayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nusirta yaa camr binu saalim rasuulku waxa uu yidhi camar binu saalimow waa laguu gargaaray macnaheedu waxa weeye dalabkaagii waa lagaa aqbalay buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeeto daruur ayuunbaa soo kacday samada ka soo kacday inna haadihi asaxaaba latastahillu binasri bani kacabin waxa ay sheegaysaa reer bani kacab oo runtii reer bani khusaaca ay ka mid yihiin in loo gargaaro ayaa ay daruurtaasi saadeesheedu sheegaysaa ayaa uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam badiil binu warqa alkhusaaci oo ficlan isaguma ka deganaa oo quraysh dee dhex deganaa isla markaa waxa weeye xidhiidh badan la lahaa ayaa isaguna soo baxay waxa uu runtii u yimid rasuulku calayhi salaatu wasalaam si adag buu ugu warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam warkiisii aad iyo aad buu u dhagaystay abaa sufyaan binu xarb qurayshi hadday sahan noqonayso allahuma salli calaa sayidina muxamed iyo haddii ay noqonayso meesha dee ay ka dagaalgelayaan weli dagaalkii waa taagan yahay inkastoo hesiis jiro oo wararka oo dhan aad iyo aad bay runtii ula socdeen walidaalika waxaa la yidhaahdaa abu sufyaan ayaa markiiba baxay warde waxay nagala hadla edebta daran waxaa la yaab mid badan abaa sufyaan baarbaxay isaguna waayo wuxuu ka saadaalinayey maadaama dagaal xuni uu dhacay iyagu in ay rasuulku calayhi salaatu wasalaam loo tago ayaa uu ka saadaalinayey abaa sufyaan binu xarb walidaalika waxa weeye wuxuu doonay in uu heshiis cusub la soo galo rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka beliid binu warqaa ayaa uu la kulmay abaa sufyaan binu xarb oo ficlan waa nin ay aqoon isu leeyihiin oo dee maka ay wada deganaayeen waxa uu ku yidhi xageebaad ka timid ma waxaad ka timid rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi maya kamaan iman isagoo runtii aad iyo aad dee u cadhaysan wakhtigaasi oo ficlan waxaa la yidhaa markii uu badiir dhaafay ayuu dabagalay meeshii uu soo maray markaa saaladii ayuu eegay saaladiioo wuxuu arkay geelii yacni neefkii geela ayuu watay iyadoo ay lafti ku jirto markaasaa runtii abaa sufyaan binu xarb uu ogaaday in badiiluu tegey oo u tegay nebiga calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weeye dee rasuulka sanadkii sulxulxudaybiya ayaa dib loo celiyey iyadoo uu awood lahaa oo ciidan aad u tiro badan uu wato rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa dib loo celiyey marka rasuulka way ka go-nayd inuu runtii quraysh heshiiskaa uu la galay oo dulmi ku ahaa muslimiinta laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala fatxi uu ku tilmaamay waayo heshiiskaa waxaa ku jiray ninka muslimiinta ka mida ee qurayshi ay dhibto ee ay dhibaatada ku hayso hadduu u soo baxo xagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la soo celiyo haddii quraysh haddii muslimiinta nin ka yimaado wuxuu doonaha soo sameeye oo uu yimaado dhinaca quraysheedna inaan la soo celin waa laba heshiis oo isku dida kii muslimiinta ahaa in dib loo soo celiyo kii rasuulka ka yimidna inaan dib loo soo celin calayhi salaatu wasalaam walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam heshiiskaasi ku adkaa oo muslimiintuna ay qaadan kari waayeen oo dadkii ka gilgishay uu ka mid ahaa saxaabiga loo yaqaano ee cumar binu khadaab radi allaahu canhu adigu almuhim abaa sufyaan binu xarb wuxuu tegey magaaladii madiina isagoo doonaya inuu beerla xawsado rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku horreeyey gurigii inantiisa oo ka mid ahayd min ummahaati almu'miniin hooyooyinkii muslimiinta ee rasuulku uu qabay ummu xabiiba bintu abi sufyaan bintu xarb ayaa ka mid ahayd ayuu gurigeedii ku horreeyey mar allaali markuu gurigii galay ee uu doonay inuu fadhiisto oo furaash uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku fadhiisto ayaa furaashkii ay ka laabtay araqibta bii can haada alfiraashi am raqibta bihi cannii arrinkiibuu u qaadan waayo furaashkan ma anigaad imminka ii diiday inaan ku fadhiisto mise waxaad istiri furaashkan markaad dee yacni rasuulku calayhi salaatu wasalaam qalabkuu ku fadhiisan jiray qalab mutawaadic oo iska yar buu ahaa mise anigaaba tiri aabbaha ayaanu kan ku fadhiisan oo aad igala roonaatay walidaalika waxay tidhi waa firaashkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aduguna weli maad islaamin oo nin mushrikaa tahay sidaa darteed baan kaaga laabay inaanad ku fadhiisan firaashka rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintiibaa ku adkaatay wuxuu arkay dee inantiisii inaanay ay diin ku kala tegeen iska daa cid kale oo walidaalika ay raacsan tahay rasuulka go-aankiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tegey saxaabiga loo yaqaana abu bakar oo ficlan abu bakar wuxuu aha saxaabi aada iyo aada u dhimirsan oo dab oo raxmad badan oo muslimiintao dhani ay ku ururaan buu ahaa abu bakar may cafwan wuxuu u tegey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu horeyn markaasuu is yidhi la hadal rasuulku acrada waa ka jeestay oo lama u hadal dabeete wuxuu u tegey abu bakar waa inuu rasuulka ka wasteeya calayhi salaatu wasalaam abu bakarna wuxuu dhi war arrintaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaala hadli maayo maadaama rasuulkiiba aad tidhi wuu iga jeesto oo wuu ila hadli waaye arrintaa kala hadli maayo cumar binu khadaab baa uu u tegey maanaad maanta iga sugaysaa buu yidhi inaan kaala hadlo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oon kaaga shafeeco qaado haddii maanta waxaan idinkula dagaalamo aan waayo midho mooyaane waan idinla dagaalami laha iska daa geed seef haddii wax kale la waayo oo xabado keliya la helo xabada addurra yani waxawey xabadahan dee midhaha la cuno taasaan idinkula dagaalami laha iska daa inaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaala hadlo cali bin abi taalib buu u soo galay oo faatima bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ay wada joogaan oo inankiisaoo xasan ee inamadiisa runtii ugu weynaa oo markaasi gurguurad ah uu la joogo walidaalik waxa weeye waxau ku yidhi cali maanta waad og tahay xidhiirka inaga dhexeeya oo ficlan reer bani umaye ayuu ahaayo dee reer bani cabdimunaaf maxamed binu cabdilaahi binu cabdilmutalib binu haashim binu cabdimunaaf yani odayga afraad bay iskugu yimanayeen abu sufyaan iyo reer bini cabdilmutalib caailad keliyay ahayd walidaalika wuxuu yidhi adiga ayaan maanta doonaya inaad adiga iyo sharaftaa qaadato tolkaa aada nabadgeliso oo nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu maanta weerarin maka dabeete cali bin abi aalib wuxuu yidhi arrintaa waxba ka qaban kari maayo wuxuu idhi haddaba maxaan sameeya wuxuu idhi aniga waxay la tahay arrinka ugu yari rasuulka agtiisa uun ka dheh anaa magangeliyey qoraysh intaa wax ka badan kuu garan maayo dabeete runtii intuu hadlay oo aada u qayliyey ayuu yidhi anaa qoraysh magangeliyey macnaheedu waxa weeye magangelyadayday ku jiraan sidii buu runtii ku baxay waxa uu tegey maka dabeete qoraysh oo dhan baa iskugu timid way waraysteen maxaad warhaysaa wuxuu yidhi saddexdii nin aan tuhmayey waxaa iigu dabacsanaa buu yidhi cali bin abi aalib wa ficlan kuwii kale waxba adugu mid walba sidii uu yidhi ayuu u sheegay allayla cali bin abi aalib baa igu yidhi buu yidhi waxaad tidhaahdaa waxaan magangeliyey qoraysh markaa qoraysh baa la yaabtoo tidhi miyuu aqbalay bay yidhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyagoo maxamed uga jeeda wuxuu yidhi maya mau aqbalin markaasay yidhaahdeen waxba kuu tari mayso cali bin abi aalibna waxba kuugu kordhin almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam riwaayadda runtii ay dabaraani warinayso rasuulku calayhi salaatu wasalaam muddo ka hor intii aanay u iman ayaa rasuulku uu hubkiisa sii diyaarsan lanna waxyigaa soo degayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la jahaynayey warar badan baa xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala looga sheegayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo muslimiintu aanay runtii ogeyn walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam meesha uu runtii u baxayo lama garanayn laakiin hubkiisu diyaar buu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo diyaar sii ahaa rasuulku ayaa wararkan kale reer bani khusaacana ay runtii u yimaadeen dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu saaray koox saxaabada ka mida oo runtii sideed nin ah ayuu saaray rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo runtii uga jeeday oo saxaabiga loo yaqaana abi qataada bin rubciy uu hogaaminayo dhinacaan ahayn dhinacii maka ayuu u saaray rasuulku calayhi salaatu wasalaam ujeeddaduna waxay ahayd inuu fooftaan habaabiyo quraysh oo haddii warbaxo aanay ogaanin inuu soo baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalku runtii alxarbu khudca dagaalku waxa weye waa tactics yani waxa weye ma garatay mararka qaarkood dee xoogun ma aha laakiin waxa weye waa xikmad iyo caqli iyo sida kolba uu qofku u helo sirta dagaalka weeye walidaalika khaalid bin waliid ficlan waxyaalaha lagu ammaanay bay ka mid ahayd inuu aada ugu wanaagsanaa sahanka iyo halka uu ka difaac gelayo halka weerar ka gelaya saxaabiga la odhan jiray nucmaan binu maqran almusani markii uu khaalid xanuunsaday ayaa dagaalkii ugu dambeeyeyna hawanda la odhan jiray ayaa khaalid wuxuu soo diray faraskiisii iyo leebkiisii iyo qaansadiisii wixii qalabkiisii dagaalkoo dhan buu soo diray markaasaa loo qoriyo tamay walidaalik nucmaan binu maqran almusani ayaa faraskiisii fuulay xataa faraskiisu wuu kala yaqaanay muslimiinta iyo gaalada ayaa ay yidhaahdaan oo runtii calaamadahooda iyo markaa nucmaan oo kale waa lagu dhaawaco gaalada bartinkoodu ku dhaawacma waxaa faraska khaalid baa soo nabadgeliy wuu u fadhiistay isagoo saxaabiga dhaawaca ilaa uu gammaankiisa qabsaday ilaa waxa weye raayadii muslimiintaa saaran saxaabigaas oo ficlan iyagoo u soo degdegaya waxaa la yidhahdaa markii uu qabsaday gammaankiisu la kacay ilaa uu taliskii muslimiinta u keenay najiyun mila saaxibihi markaa nucmaan baa ka warramaya wuxuu yidhi buuraha iyo geedaha iyo jeexjeexyada aynu iska ag marmarayno hadduu khaalid inala joogo intaasun buu ka sameeyaa buu yidhi difaac iyo weerar ka sameeya oo runtii gaalada uu ku jabin jiray almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu fooftaan habaabiyey markaa sideeddaa saxaabi buu saaray meelaan meeshii ahayn ayuu u saaray aan maka ahayn saxaabiga loo yaqaano xaadib binu abi baltaca oo ficlan dagaalkii baderna aynu ku soo marnay oo saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka mid ahaa ayaa wuxuu ahaa nin ka dhashay reer quraysh la olloga macnaheedu la degan oo aan ka mid ahayn walidaalik waxa weye niyaddiisunba wuxunbaa soo maray waxaa niyaddiisuu soo martay iyadoo qurayshi markay ogaatay ciidan badani inuu ku soo baxay muslimiinta dadkoodii yaryaraay oo dhan ay gacanta saartay markaasaa wuxuu is yidhi warqad ehelkaaga iyo reerkaaga maadaama adugu reer yar aad ka dhalatay oo qurayshaan ahayn u dir markaasaa waxaa la dha warqad dhan buu qoray oo ku soo hagaajiyey quraysh hoggaankeeda oo uu ka warramayo in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo baxay walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa loo sheego dee waxyigiibaa markaa socday markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cali bin abi aalib iyo miqdaad binu camr ayuu diray wuxuu yidhi war baa la diray gabadh baana sida gabadhaasi meesha loo yaqaano khaakh ayaa kula kulmi doontaan rawdatu khaakh waa gabadha sifadaa leh ka soo qaada buu yidhi warqadda ay sido ee runtii loo geynayo quraysh buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka cali bin abi aalib ee miqdaad oo runtii fardafuulladii saxaabada ka mid ahaabaa markiiba dhaqaaqay safarkiibay gaadheen dabeete gabadhii bay u yeedheen waxay yidhaahdeen waxaad sidaa warqad aada quraysh u sido oo laguu soo dhiibay warqadaasaanu doonaynaa aad bay uga warwareegtay dabeete cali bin abi aalib baa yidhi xaq waxaanu u leenahay wax waloo aan gabadh laga yeelin marka waxaanu ku leenahay warqadaasi intaanan tallaabooyin badan qaadin warqadaa keen walidaalik cali bin abi aalib bay tihi sii jeedso markii uu sii jeedsay ayaa waxa la dhaha timaheeda ayay ka soo saartay warqadii warqadii oo labadii saxaabi ay sidaan ayay u keeneen rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa ficlan min xaadib bin abi baltaca ilaa quraysh waxaa warqadani ay ka socota xaadib bin abi baltaca waxaanay ku socotaa quraysh ayaa ku qoran walidaalika waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yeedhay xaadib bin abi baltaca oo ka mid ahaa hoggaankiisii saxaabada islaamku muu odhan qofka bini aadamkii waa kaa'in malakiya yacni wanaagga diinteenna waxaa ka mid a inaan la odhan qofku waa malag oo waxa weeye ma gafi karo kullu bini aadam khata waxa la qof waloo bini aadmiyo waa gafe wa khayru alkhataa'iina attawaabuun laakiin waxaa ugu khayr badan kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo noqo qofku inuu toobad keeno ayaa ma garatay la baneeyey walidaalika waxay xaadib bin abi baltaca rasuulkaa u yeedhay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi maxaa kugu kalifay wuxuu idhi yaa rasuul allah waad og tahay anigu reer yar baan ka dhashay oo aan quraysh ka mid ahayn walidaalik niyaddeydii unba waxa soo gashay reerkiinni baa la baabiin doonaa quraysh markay maqasho ciidankii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa soo wada baxay si ay reerkayga u ilaaliyaan ee diintaydii iyo islaamnimadaydii iyo iimaankaygii sidii baan u haystaa yaa rasuulallah bakuuli wa ficlan cumar binu khadaab baa yidhi yaa rasuulallah aan dila buu yidhi oo ka mid ahaa runtii hoggaankii saxaabada ee ugu adadka markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi laa walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa imanka nimanka dunida haysta qofka way ku shaqaystaan way ku shaqaystaan imisay dileen maala sirdoonka maraykanku waa siyaayada oo kale nimankii k g b da la odhan jiray kuwan m i ka ay dhaahdaan ingiriiska iyo waxaa subxaan allah qofka way ku shaqaystaan way ku shaqaystaan xataa raggooda qaar ka mid ah marka timekii loogu talagalay qofkaa la ogaado in wixii laga dhammaystay ayay halkooda ku dilaan laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam yacni qiyam insaaniya islaamku waa ka gedisay xataa saxaabadiisa raggii ugu magaratay allahuma salli calaa sayidina moxamed dee khaladka intaa leeg rasuulku ciidan dhan buu meel kale u saaray si aan warkiisa loo helin wuxuu yidhi innahu qad shahida badran ninkaad leedahay aan dilo wuxuu ka qayb galay dagaalkii bader wamaa yudrika yaa cumar maxaa ku ogeysiiye cumar binu khadaabow lacala allahu qad idalaca calaa ahli badrin faqala icmaluu maa shi'tum faqad kafartu lakum laga yaabaa ilaahay inuu yidhi reer bader wixii ay sameeyaanba waanu dembi dhaafay baa ilaahay subxaanahu watacaala macnaheedu waxa weye saxaabi reer badera oo war ila soo jihaaday oo raggii waaweyna ka mid a xataa hadduu qaldamo ma waxadayda aan dilabo rasuulku calayhi salaatu wasalaam kelmaddii buu ka diiday wa ficlan xadi bn abi baltaca ilaahay waa kii qur'aanka ku soo dejiyay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadi yacnii cadowgayga iyo cadowgiinna qaar aa warka u gudbisaan ha ka yeelina baa ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni ficlan muslimiintii baa loogu digay intii dambe iyo inaanay arrinkaasi dhicin laakiin may ahayn qadiyadaasi qadiyad keentay in xaadib bin abibaltaca go-aan laga gaadho rabadaan markii ay sideed ahayd ayaa u dhaqaaqay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo runtii maka u jeeda toban kun oo ciidanana wata rasuulku calayhi salaatu wasalaam riwaayadka qaarkood waxay idhaahdaan labiyo toban kun buu watay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabiga loo yaqaano abaaruhm alkhafaari ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaga tegey magaaladii madiina oo uu yidhi wakiilaga sii ahu marka meelasha loo yaqaano jaxfo uu joogo ayaa waxaa la kulmay adeerkii cabaas bin cabdilmudalib iyo runtii ehelkiisii oo uu wato isagoo islaamay oo horeba aynu usoo sheegnay islaamnimada inuu qarsanayey oo ficlan muhaajirna ah ayaa ula kulmay meesha loo yaqaano abwaa ayaa waxaa iyaguna kula kulmay adeerkii abu sufyaan binu xaaris iyo ibnu cammatii cabdilaahi bnu abi umaya oo ehelkiisa ka mid ahaa ayaa la kulmay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa ficlan qoladaa dambe ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ehelka ahayn dadkii aada u dhibay ayay ka mid ahaayeen ولذلك rasuulku calayh isalaatu wasalaam cabbaas mooyaane muu qaabilin marka cali bin abi daalib bay u tegeen waxayna u tageen rasuulku calayhi isalaatu wasalaam oo aayaddan ku akhriya aayaddii fii suurati yuusuf ku taalla qaaluu tallaahi laqad aaharaka allaahu calayna wain kunnaa la khaadi'iin ilaahay baanu ku dhaaranay ilaahay baa naga kaa doorbiday wakhti aanu ahayn qaar annagu gafsan markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aayaddii nebiyulaahi yuusuf walaaladii markii ay ceelka ku tuureen ee ilaahay ka soo saaray ee ilaahay nabadgeliyey ee boqorkii loo geeyey markii dambe kulmeen waa hadalladii ay iskugu jawaabeen laa tadriiba calaykum alyowma yakfir allaahu lakum wahuwa arxamu araaximiin ceebi korkiinna ma aha buu isaguna rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu jawaabay ilaahay baa idiin dembi dhaafaya maanta isaga ayaana ka naxariista badan ah ayaa uu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalik waxa weye ehelkiisaa u yimidna sidaasay u kulmeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam